habeen wanaagsan saaxiib yaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah burbur xoog leh oo soo gaareen dhismaha hotel villa rais kadib weerar ay ku qaadeen al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo soo xiray shirweynaha caalamiga ee magaalgashiga ah ee soomaaliya dadkii isku qoyska ah ee lagu dilay xalay deegaanka deegaanaha hoostaga degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe oo maanta lagu aasay tuulada xaluula ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo xiray askari dilay darawal gaariga xamuulka ah ee gobolka shabeellaha dhexe ka shaqeeya gaar ahaan degmada balacd ee gobolkaas gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay inaan la aqbali doonin agaasimayaal uu sheegay inay gobolka lacag ka qaataan iyagoo aan wax shaqo u qaban dowladda hoose munaasabad lagu daafurayay madasha iskaashiga nabadda koonfur galbeed madal ka shaqeyn doonta nabadeynta bulshada iyo dowlad wanaagga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyo hay-adda yaasmiin foundation oo agab waxbarasho guddoonsiisay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee yaasmiin ee deegaanka ceel cerfiid
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeenimo talaada ah sagaalabaatanka bisha oktoobar waa bisha kutobnaad nofembar kusoo dhawaada wararkii oo dhammaystiran burbur xoogle ayaa kasoo gaaray dhismaha hotel villa rais kadib weerar ku bilowday qaraxyo al-shabaab ay ku qaadeen halkaas wax ka badan afar saac ay ka dhex dagaalamayeen faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
inta badan hotel villa ros markay dadku maqlaan faham badan kama haystaan meesha uu ku yaallo waxa uu ku yaallaa dhinaca aagga tiyaatarka qaranka gaar ahaan waxa uu xigaa xagga degmada boondheer oo ka mid ah toddobiyotobanka degmo ee gobolka banaadir madaxtooyadana kaabiga ayuu ku hayaa aad bay u adag tahay shacab soomaaliyeed inay si sahlan ku soo galaan halkan maadaama uu ku dhex yaallo dhinacii madaxtooyada xarumo dowladeed oo fara badan oo aad loo ilaaliyana halkan ay ku taalo si aadahna ammaankeeda markii loo fiiriyo aad baa loo adkaynayo way adkeed mararka qaar si sahlan inay shacabka halkan ugu soo gudbaan marka laga reebo siyaasiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo inta badan wakhtigooda ku qaata halkan xalay mehe habeenkii ka horreeyey ayaa halkan lagu soo qaaday weerar ku bilowday gaari qarax laga soo buuxiyey waxa uu ku qarxay afka hore ee hotelka laga soo galo ee villaros iyadoona markii dambe wararka qaar aan helna ay sheegayeen inay gudaha u galeen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo gaarayey lix qofood waxaan rabnaa inaan gudaha u galno si aan u soo eegno waxa gudaha ka dhacay hadda waxaan imaaday gudaha hotelka villa ros aad bay u adag tahay warbaahinta in loo soo gudbiye halkan laakiin annaga xiriir dheer oo aan samaynay kadib gudaha ayaan soo galnay oo waxaan marka hore fiirin doonnaa qaabkii halkan uu dagaalku ugu dhacay oo ugu dagaalameen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya qaybahooda kala gedisan burbur xoogan ayaa hotelka ka muuqda halkan waa barxadda inta badan dadku ay fadhiisan jireen wakhtigana ku qaadan jireen waxaana halkan u badan dad inta badan u shaqeeya dowladda federaalk soomaaliya bal waxaan eegi doonnaa gudaha muuqaalo yar oo burburka ku aadanna halkan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa iyo qaabka weerarka shalay ay u soo afjareen ciidamada dowladda ka tirsan marka laga hadlayo hotel villaros waxaa laga soo galaa dhinaca tiyaatarka ama may afyeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo shalay shir jira aad ku qabtay markii weerarka lasoo afjaray kadib wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay intuu weerarka hoteelka ka socday in ciidamada amniga qaybahooda kala gedisan ay soo badbaadiyeen ku dhowaad lixdan qofood oo shacab ah sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo lasoo badbaadiyey waa ay ku jireen waxaana ku dhaawacmay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhaawac fudud sida wararka qaar aan ku helina ay sheegayeen uu ka soo gaaray halkan siddeed qofood oo dad shacab ah ayaa weerarka intuu socday ku dhimatay laakiin xogo kale aan helnayna waxay sheegayeen inay jiraan dad kaloo shacab ah oo ku dhaawacmay laakiin afyeenka hadalkiisa kuma caddaynin midaasi shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhaawacmay hal askarina waa ku dhintay sida horey afyeenka uu shaaciyeyba hotelka markii aad fiirisa hadda waxaa ku sugan ciidamada amniga qaybahooda kala gedisan iyagoo weli xaqiijinaya gudaha ammaanka hoteelka oo waxay sheegeen in ay jiraan miinooyin in babaanooyin yaala halkan iyadoona hadda miinadii u dambeysay ciidamada amniga gaar ahaan kuwa dambibaarista si ay dhiida ay halkan ku qarxiyeen weli shaki kale ayaa hotelka ka jira mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gobolka banaadir sida warta nabadda iyo boondheere ayaa hotelka bannaankiisa ku sugan iyo sidoo kale kooxda nadaafadda loogu talagalay si halkan ay u hagaajiyaan marka hotelka gudihiisa loo xaqiijiyo maadaama gudaha hotelka ay saacado badan ku wada dagaalamayeen kooxii ka tirsanaa al-shabaab iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka haddana weerarkii shalay waqti dambe ayaa lasoo afjaray xilliga tan waxaa gudaha ku jira ciidamada dembi baarista c a d da kuwaasoo haya baaritaano ay sheegeen inay baarayaan miinooyin iyo bambaanooyin goobta lagu dagaalamayay yaalaan gawaaridan idin muuqda waa kuwo lagu baakimay bannaanka hoteelka burbur xoogan ayaa soo gaaray gawaarida iyo sidoo kale guryaha ku yaala soo galaan hoteelka inta laga xaqiijinayo ammaanka hoteelka sababta ayay ciidamada ku qeexeen in khatar amni ay jiri karto xalay hoteelka waxaa soo gaaray markii weerarku uu dhammaaday kadib taliyaha ciidanka xoogga dalka kusimaha taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ahna taliya xigeenka ciidanka taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir iyo saraakiil kaloo ka tirsan dowladda nooma aysan suuro gelin inaan muuqaaladooda idiin soo gudbinno maxaa yeelay lama ogoleen in gudaha hoteelka warbaahinta ay usoo tallaabaan dadaal dheer oo aan bixiyo qudhayda iima suuragelin balse waxay ii sheegeen inay khatar jirta awgeed warbaahinta aan loo ogolaan karin inay gudaha usoo tallaabaan iyo goobtii ay wax ka dhaceenba xitaa saakay warbaahintu looma ogoleen ilaa ammaanka goobta ay wax ka dhaceen laga xaqiijiyo iskuday aan sameynay kadib muuqaaladan yar ee aan idiin soo gudbinay ayaa si dhib ah inoogu suura gashay inaan idiin gudbinno qaabkii wax uga dhaceen goobtii weerarka ay kusoo qaadeen dagaal oo mas-uuliyadda weerarka hoteelka villaros sheegtay faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan hotel villaros magaalada muqdisho
aad bay umahadsantahay horyaalka faadumo cabduqaadir xasan dhinaca kale haddeen egno dadkii isku qoyska ah ee lagu diray deegaanaa deegaanka hoostaga degmada warshiqa gobolka shabeellaha dhexe ee lagu magacaabo xolulah ayaa maanta aas loogu sameeyey isla deegaankaasi cabdiwaxiid cabdulahi daahir ayaa ka warmaya lagu aasay qabuuro ku yaala deegaanka uu falka ka dhacay iyagoo laysgarab dhigay qabriyadooda waxaana lagu kala magacaabi jiray allahu naxariistee safiyo sheekh abuukar sheekh cabdiraxmaan sangaabo maxamuud xuseen iyo abuukar iidow oo toban sano jir ahaa sidoo kale waxaa falkaas ka badbaaday hooyada dhashay safiyo sheekh abuukar oo waxyar ka hor dilka ka tagtay goobta ay wax ka dhaceen rasaastii lagu furay ayayna saddexdaas qof sababsadeen falka kadib ayaa waxaa goobta ka baxsaday raggii hubaysnaa ee dilka argagaxa leh u geystay qoyskan dadkan ayaa sida la tilmaamay maalmo ka hor xoolo u naqraaciyey tuulada xaluula oo uu roobab ka da'ay lama oga sababta loo dilay dadkan birimageedada ah ee isku qoyska ahaa waana dhacdo xanuun badan oo uurkutaallo reebta dad badan oo ka mid ah qoyskan ugu dambeeyey oo maanta dhibaatadu ay soo gaartay ayaa jeclaan lahaa in ay cadaalad helaan si ay ugu niyad qabowsadaan dhibaatooyinka caadada ka noqotay deegaanka soomaalida sanadkii hore ayay ahayd kadib markii sidan oo kale maleeshiyaad hubaysan ay xaluula ku dileen dad isku qoys ahaa oo ay ku jireen hooyooyin iyo carruurtii ay dhaleen mana jirto cid loo soo qabtay falkaas cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho cumar waa gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa sheegay inaan la aqbali doonin agaasimaal uu sheegay inay gobolka lacag ka qaataan iyagoo aan waxba shaqo u qaban dowladda hoose xamar afyeenka maamulka gobolka banaadir ayaana akrinaya markaasi wareegtada kasoo baxday maamulka gobolka
ujeedka kulanka ayaa waxa uu daarnaa ugu horeyn isbarasho gudoomiye ku-xigeenada cusub ee maamulka gobolka banaadir iyo agaasimayaasha guud iyo agaasimo waaxiidyada maamulka gobolka banaadir sidoo kale isbarashadaasi kadib waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kula dardaarmay dhammaan horwadeennada gaar ahaan agaasimayaasha maamulka gobolka banaadir in ay dardargeliyaan howlaha baaxadda weyn iyo adeegyada kala gedisan ay u hayaan shacabka ku dhaqan gobolka banaadir islamarkaana waxa uu duqa magaalada muqdisho uu sheegay in maamulka cusub uu hogaaminayo ay la imaan doonaan qorshe hooleedyo ka gedisan qorshaha ay hadda ku shaqeeyaan agaasimayaasha guud iyo agaasimo waaxiidyada maamulka gobolka banaadir islamarkaana gudoomiyaha wuxuu ka dhawaajiyey inaan marnaba la aqbali doonin in dad agaasimayaal ku magacaaban oo hoolo aanan u haynin hoolo muhiima aanan u haynin maamulka gobolka banaadir in mushaaraad ay iska qaataan lanala imaan doono isla xisaabtan dhab ah laguna shaqayn doono qorshaha hooleedka ay dejinayaan maamulka cusub oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale sidoo kale waxa uu gudoomiyaha ka hadlay korarka iyo isdulsaarka ka jira waaxyo qaarkood oo agaasimayaal ay ka mid yihiin taasna ay maamulka gobolka banaadir go-aano ka qaadan doonaan sida loo kala qaadi lahaa islamarkaana tirada guud ee agaasimayaasha ayaa wuxuu ka dhawaajiyey in iyaduna lasoo dhimi doono oo qorshahaasna uu yahay qorshaha guud ee guddoonka cusub ee maamulka gobolka banaadir uu dhowaan ay hirgelin doono ugu dambeyn gudoomiyaha waxa uu kula dardaarmay in lasii dardargeliyo howlaha baaxadda weyn wax ka qabashada bilicda iyo nadaafadda caasimada magaalada muqdisho iyo adeegyada aasaasiga ah ee loo hayo bulshada ku dhaqan caasimadda
munaasabad lagu dahfurayay madasha iskaashiga nabadda koonfur galbeed oo ah madal markaasi ka shaqeyn doonta nabadeynta bulshada iyo dowlad wanaagga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho mahad nuur axmed ayaa ka warmay
madasha iskaashiga nabadda ee koonfur galbeed soomaaliya oo ah nabad ay aasaaseen dhallinyaro aqoon-yahana ee kasoo jeeda deegaanada kala duwan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay munaasabad lagu daafuraya lagu qabtay magaalada muqdisho daafurka madasha nabadda waxaa ka qayb gala xildhibaano hore oo heer federaala wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiin kale odayaal dhaqan haween iyo dhallinyaro furitaanka madasha nabadda oo ah mid xoogga saari doonta nabadda deegaanada maamulka koonfur galbeed qaybna ka qaadan doonta wacyigelinta kala duwan ee bulshada ayaa mid muhiim u ah deegaanada maamulka koonfur galbeed agaasimaha madasha iskaashiga nabadda ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdixamiid xuseen ayaa ugu horreyntii munaasabadda furay sheegana sababta loo aas-aasa madashan inay tahay kor uqaadista nabadda koonfur galbeed iyo horumarinta bulshada oo loo baahan yahay xilligaani madaluun waa madal iskaashi iyo nabad koonfur galbeed soomaaliya madaluun runtii mayba aas-aasay fikirsha lahay dhallinyaro badan oo deegaanka ka jeedan oo aqoon-yahaana ayna iska jiraan qaybo shala duwan bulshada madalaan runtii waa madal inta badan iyo diiradda saaro doonto dowlad dhiska nabadda dhammaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya nabadaas oo ku dibna si dimuqraadi ah deegaankan in dadkumayban baahanyiin nabadan baahanyiin dowladan horumartayna waxyaaba ayaa ka dhisantamay waaye nabado nabado holaalo welwelba yaa ilaahi subxaana wa tacaala fududaaya saas oo kale quraysh waxyaabaa lakamanaysa may ku mid ahaytay alladii adcamahu min juucin wa aamanahu min khowf marka bini aadanka meel welba heerar welba usuleeye mayban baahayeen nabad keliyaan baahanye nabadda madalaka heli walwalba wadahadalka bilaawdan wadahadalka dhammaadan horumar biniaadan oo la taabado koro iyo kuwayaas diintanaba diin nabadgeli ah alislaamu diinu salaam waay diintaba may ah diin nabadgeli ah runtii dhallinyarada barnaamijku oo uuna tiimka agaasimo ku ahaa waa dhammaan dhallinyarada deegaanka ka jeedan dhammaantiyo waxyaaba iyo kumaqun qofka resarch mays ama sameeya wala kumaqun walow iskumaqun yas yiraadiya may fadaana unna jiirkaatuna roogni jiira damaan dadkaatu roogaan mayn baahana walun dhongna midaya oo common factor ee jiro taasoo ah nabadgelya deegaanadaan inta la ka haba dowlad wanaag dowlad dhis isa dimuqraadiya deegaankaas bisbuilding shay iyo good governance shay in lagu wada shaqeey madalna madal siyaasiya madal dhexdhexaada dhammaan qaybo shal duwan bulshada kamidaysanin dhallinyarada aqoonyahanada dali dibad barooga kamidaysan ha ku dhawaada dhinaca kale qaar ka mid ahaa dadka kasoo qayb gala furitaanka madashan ayaa dhankooda goobtaani ka hadlay kagana mahad celiya aas-aasayaasha walaala ka hadalahay nabadgelyo nabadmalyo ataanu ogsogno nabadlaagnaas malnugaalaar nabadgelyogeega faylanta bulshada khaasatan soomaalina oo faylanta nabade khaasatan dadka kegana deegaanada kajeeda koonfur galbeed ini nabadgelyo faylanta geega lanwalba ogi dareemo kor dhallinyaradii barnaamijka ha abaabuleen eedeedaan ma hadsiinin fartoshiladii foolmadhigaas mayla fada inay dhallinyaradii oonay towhiirjan isgaameen siyaasiyiintii taana aqoon-yahanadii haweenkeen raabtay inay dhallinyaradan la dhiirigeliyo la garab sulama may waaye shayga dadkudhmukuwadakooyasdhallinyarada oo mileraa use barnaamijkan ha abaabuli maadaama use barnaamijka daahfurle ey aan badan siin kula qayb qaada doogna haddii uuna noolna nafti qabna meel badanna siin doogna runtii nabadda eeda muhiiman ata madala taagna maybua maadaama dadkaha kujeeda koonfur galbeed iyo yihiin dad nabadeed mayba fadaane guud ahaan soomaali inuuna tusaale un annagna nabadan qof walba deegaanshay ilaa ay heer gura inuuna deersina taasana ammaanin e walaaltilamadan deeqas marka insha allahu taala nabadda horumar waaye horumarka katalinang dhibaatada bulshada aylan horseenay insha allah nolole wanaag shamey baa ka jirtee barwaaqa
nabadana maylaraa qofna lahayn una dhangna noo dhexayd ho wadanka nabad anjarna amba mayleeraay ee guud ahaan caalamka nabad ankujarna mayl wada noolaada kora ibraahim isaaq yarow yacquub cali maxamed oo ah xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya eliyaas cali nuur oo qayb ka ah mas-uuliyiinta ka qaybgala furitaanka madasha nabadda ayaa ku booriya dhallinyarada aas-aaskeeda lahaa ururkan in wakhtigaani loo baahnaa islamarkaana ku ammaanay shaqada ay bilaabeen iyokoo sheegay inay la garab taagan yihiin howlgelinta madashani guud ahaan commitmentgaas hadhowaayana waan la shaqeeyaan meel kasta iyo dadaalanka baahdan ka mas-uuliyad ahaan ka maybo aha oday ahaan la shaqeeyaan taas horta dhallinyarad siin ballan qaadaan tan kale dadka kalen saasoo kale way codsada in maybo aha madalan meelika aragaan la shaqeeyaan marka qof kasta wal iska day haddii la dhiirigeliyo oo la hormariyo maybo la geli maybo aha faa'iidooyin badan deegaankan leeta dadkan leeta
guud ahaan warkii habeenimo aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha waanag intaa ciduu seega waxay dib u heli kartaa boog internetka ku leenahay radio dasan dot com waad ku mahadsanteen dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararka adla haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu gaalkaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa